magaalada caasimadda ee muqdisho waxaa ku dhibaataysan nin ay horey u naafeeyeen askar ka tirsan sirdoonka dowladda federaalka dhaawacii tiro badan way iskartan u geystay ninkan ayuuna haatan la daala dhacayaa ninkan uu magiciisu yahay cabdiraxmaan cabdirasaaq cabdulaahi ayaa wuxuu sheegay inuusan helin daryeel caafimaad isagoona sheegay inuu haatan ku sugan yahay xaaladda caafimaad waad u liidataa waxaana uu ninkanin tilmaamay inay si ula kaca gaar u jirsiiyeen askarta sirdoonka dowladda federaalka cabdiraxmaan ayaa isagoo maraya iskooska banaadir ee magaalada muqdisho ayaa waxaa jiray gaari nooca raaxada ah oo ay wateen askar ka tirsan sirdoonka dowladda federaalka dhibaatadii iyo dhaawacyadii hore u gaadhay ayuuna iminka wajifa sariir warbaahinta ayuuna uga warbixiyey sidee wax u soo gaadheen iyo qaabkay u dhibaateeyeen ciidamada sirdoonka dowladda federaalka isagoona sheegay xaaladdu iminka ku suganaya iyo wahmidaad u liidataa walaa dhibkuu gaar wuxuu yahay aniga markayga hore waxaa dilay dhabarka neerfaa ka baabuura dhabarka waxa jug iga gaarsiiyey baabuurtan dharka cad dabadeedna aniga jugtii gaartay waxaa iisii labeeyey in ay igu soo baxday jug kale oo garabka waqtigaas oo baabuurka dilayay oo garabka wax igaga sii gaaray oo hadda xataa garabkii aan ka dhaqaaqi la-ahay lugihii aan cuuriyaan aan ka ahay jidkii intuu soo galo ituuray dhabarka laamiga mariri biyeedka dhabarkii macalxod sulka ku wada dhubsaday waqtigaas kadibna lugaha naafa ka noqday hadda waxaa naafa ka ah lugihii iyo macal gacantii aan naafa ka ahay ma ka soco kari gaari gaarigaas wiiljeerka aa isticmaalaa waxay dili baabuurtan dharka cad waqtigaas intuu ay dileen wayna igaaga carareen jidka gaarigan ciidamadan dharka caday ahaayeen marka baabuurtan yaryarka dharka cad waqtigaas socotay oo wadada dhankan sebiyaanuna usii cararay ciidamada dowladda federaalk ayaa waxay caado ka dhigteen inay waxyeelo iyo dhibaato gaarsiiyeen dadka shacabka ee ku dhaqan goobaha iyagu kaarimiyaan waxaana marar badan la arkay dad dhibanayaal u ah ciidanka dowladda federaalka kuwaasoo aan marnaba cadaalad ka helin maxkamadaha dowladda federaalka